waxaa maalintii shalay gobolka sanaag ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada maamulka la baxay puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni iyo maleeshiyo ka soo horjeeda dagaalka ayaa ka dhacay magaalada dahar ee gobolkaas waxaana kolkii hore halkaasi weeraray ciidanka maamulka la baxay puntland intii uu dagaalku socday waxay dhinacyada iska soo horjeeda isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ma caddaha khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan balse goobjoogayaal ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen mid ka mid ah dadka ku nool magaalada oo ay rasaastu ka agdhacaysay xilliga uu dagaalku socday ayaana warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac ah uu jiro dagaal culus baa socda walaal xabad xoogaa dhacaysa codkaaga xitaa si fiican uma maqlo dagaalkaasi hadda saacadii bar waa socda ma garad wuxuuna u dhexeeya ciidamo puntland ah oo waxa weeye magaalada iyagu weer soo qaaday oo soo galay iyo maleeshiya oo taageeraysay waxa weeye barnaamijyada socday muddatan oo waxa weeye gobolladan sool iyo sanaaga taageeraysay oo magaalada joogta waxa weeye hub iyo ciidan iyo technical ahayd buu u dhexeeya dagaalku ma garad dagaalka khasaarihiisa weli ma hayno dhimasho iyo dhaawac waa la sheegayaa laakiin inagu de maadaama dagaalkii socdo oo waxa weeye tirakoob sax lama hayo laakiin khasaare badan buu leeyahay hub nooc walba leh yar yar iyo waaweyn bale baa laisu adeegsanayaa saacadii barka dagaalku magaaladu de magaalo iska yaro degmo ah oo kooban aad buu u saameeyey duhur casar markii la tukaday salaadii casar uu dagaalku bilowday dadkii de waxa weeye raggaa dagaalamaya ma ahe dadkii waa gabanaya oo guryahay ku jiraan marka de khasaare kolley waa jiraa laakiin markii dagaalku joogsadaa khasaaraha laga warheli karaa walaal ma garan dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo waayihii u dambeeyey ay gobolku ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen labada dhinac wuxuuna salka ku hayaa khilaaf u dhexeeya maamulada la baxay puntland iyo s s c khaatumo oo isku haya lahaanshiyaha iyo maamulidda gobolka sanaag iyadoo dhinaca kale dowladda federaalka lagu eedeynayo inay qayb ka tahay horinta colaadan ka taagan mandiqadda oo ay gadaal ka riixayso maamulka isku magacaabay s s c oo ay u aragto inuu yahay mid ka shaqaynaya danaha gaarka ah ee ay villa soomaaliya ka leedahay gobolka